aeroborka boosaasood wuxuu ahaa laba qaybood shaqada ka socotaa qaybii waxay ahayd ranwayga oo ah mashruuc weyn oo ballaaran kana kooban hadda dhismihiisu ahaana saddex kun iyo afar boqol oo mitir ama saddex kilomitr iyo afar boqol oo mitir iyo baakinadiisii iyo tagsiweyadiisii waxaana hadda fayska koowaad ahaa laba kilomitr iyo afar boqol oo mitir ama laba kun iyo afar boqol oo mitir ninba siduu u yaqaan waxaana hadda dhammaaday oo duraad oo bishu ay ahayd toban iyo toddobo gabagaboobay halkii diyaaradda ku cayaararaysay oo ahaa laba kun iyo afar boqol oo mitir oo dhereer ah iyo afartan iyo shan ballac ah oo ah halka ay diyaaradda ku cararaysay waxaana hadda socda shooldaradii ama dhinacyadii baalashii diyaaradda ah halkaas ayay shaqadu maraysaa waana gabagabo waxaa markaa intaa ka gudbo jiray oo feero socday guriga terminaalka hadda igu waraysanaysaan oo ah gurigii dadweynaha loogu adeegi lahaa diyaaradaha raacahaya ranwaygaas kasoo degi doona gurigaas oo isaguna meel gabagabaa maraaya oo buudadkiisii countaradii lagu shaqaynayay dhammaan maamulada ku shaqeey maamulka ku shaqaynayay iyo qalabadayntiisii iyo wax kabedelkiisii aan ku guda jirro isaguna wuxuu noo marayaa meel fiican oo gabagaba ah
maray aada baad umahadsan tahay ee warbixinta naga siisa garoonka iyo wejiga koowaad oo lasoo gebagabeeyey shalay oo taarikhdu ahayd toddobiyi tobanka bishan december bal waxaad noo sheegtaa wejiga koowaad dhismaha garoonka laba kilomitr iyo afar boqol ayaad sheegtay ma ilaa hadda wax ka dhiman miyaa jira ilaa hadda wejiga koowaad ee lasoo gebagabeeyey shalay laba kilomitr iyo afar boqoloo mitir ama laba kun iyo afar boqoloo mitir ninba siduu u yaqaan ayaa oo lagu dhuftay afartan iyo shan mitir oo ballaca kaasi waa dherarka labada kilomitr iyo afartan boqol iyo ballaco shan iyo afartan ah oo halka diyaaraddu ku ordaysa ah way dhammaystiran tahay wax ka dhinana ma jiraan total marka hadda diyaaradahan dhabbad ay ka ordayaan ujigkooda waa lasoo gebagabeeyey ma helayaan diyaaraduhu meelaha ay ku wareegi lahaayeen sida baakimadii waasac ahaa ee loogu talagalay wejiga labaadse maaray gormaa la bilaabaya wejiga labaad waa macallaq wuxuuna bilaaban doonaa markii la bilaabo degitaanka oo howlihiisa waxaa shirkadda ayaa nasasho aadaysa iyo sanad guuradoodii oo ah bisha labaad ku beegan soo noqodka ayayna la gudageli doonaa dowladda iyo shirkadda ay gudageli doonaan wejiga labaad gudubkiisii taas waa su-aasha aan isleeyahay way kuu dhinayd oo aad weydiisay taani baaqyadiisii halka diyaaradda ku kala wareegaysay oo shuba ah waa soo aragtay halkii diyaaraddu ku baakin garaysanaysay diyaaraddu ku baakin garaysanayaanna waa shub waa soo aragteen taxi waygana waa soo aragteen waxaan kuu sheegay mandatekii shirkadda oo laba kun iyo afar boqol ahaa iyo abronkiisii iyo taxi waygiisii wixii mandate ay lahaayeen oo fayska hore ee ranwaygu waa waa u dhan yahay waana dhammaa waana inta aan kuu sheegay baana ka dhiman oo ah shooldarrada inta kale waa dhammaadeen debdemisyadii iyo naashnaashkii garoonka iyaga laftigooda waa harsanyihin soo maa
waa hadda waxaana ku jiro weeye waa on the way jidka ayay waxaasoo dhami soo saaran yihiin dabdamiskii gaarigii dabdamiska gaarigii shidaalka diyaaradaha siin lahaa shaqadana waa soo arki kardhaan haddaydaan soo arag meelihii shidaalada la dhigi lahaa iyo meelihii dabdamiska hadda waxa ku socota shaqadii iyo carabixinta iyo qaraacidii waana la dhisayaa wayna soo socdaan gawaaridaasi oo way imanayaan insha allahu tacaala ugu dambeyntii dhaqaalaha garoonkan lagu dhisay yaa dowladda puntland ugu deeqay
kan hadda lagu dhisay miyaada weydiisay waxaa ugu deeqday dowladda talyaaniga markii uu ahaa madaxweynaheenna hadda cabdiweli ay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya ayuu wuxuu kasoo saxeexay dowladda talyaaniga deeqihii ay bixinayeen oo oo siinayeen dowladda soomaaliya isaga ayaana lacagtaas markii hore u sabab ahayo keenay dabadeedna u n o b s baa fulisay mashruuca oo doonarisku u dhiibay